assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal halkan aad nagala socotaan waa madasha lixdanka oo aalaba lagu falandeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa madasha maanta marti inoogu ah axmed ducaale geel oo ka magac dheer xeef iminkana kusugan muqdisho axmed kusoo dhawow madasha lixdanka guud ahaan marka hore waxaad nooga warantaa adiga muqdisho iyo naftaada iyo guud ahaan siyaasadda si kooban bal nooga sii information wallahi walaal waa fiican nahay caafimaadkii waa fiican yahay muqdishona way fiican tahay hadda uun adigu baarlamaankii labadii baarlamaankii hoose arrintiisi way dhamaatay waa la doortay guddoomiyihii ku-xigeenadii dhowr qof dhowr iyo toban qof baa hatee iyagana asbuucaana la buuxin doonaa kii kalena ay hoob in ilaa berihiisaa dambe la buuxiyo ilaa arbaca khamiis aqalkii sare hataa inuu kaamilmo ayaa rajo fiican laga qabaa markaas un baan filayaa in la iolaamin doono doorashadii madaxweynaha madaxweyne fara badan baa jirta wax hadda maaragtay aan kaa siin karo oo ku oran karo kaasaa horeeya iyo kaasaa dambeeye ma jirto laakiin un dadku waxay jecel yihiin janji inuu dhaco weliga dhammaantiis waxaa kaloo jira cadaado oo goboleedkii galmudug waad ogtihiin oo dhibaatooyin badan baa ka dhacay wax shaqa ahayd lama qaban sideed iyo tobankii bilood ay dhisnayd ayaanti dhaweyda doorashadiina fadeexado badan baa ka dhacay boob baa ka dhacay meeshii wax dadkii iyo ummadii ay xor u ahayd ma jirin waa la boobay dad maaragtay iyagu watee bay keensadeen madaxweynihii iyo kuwii dadkii kaleo halka joogay oo la jiray adigu wax kastoo ka dhacayba baarlamaankii galmudug baa arrimihii aad bay uga caroodeen maalin dhaweyd bay tageen way isu tageen madaxweynihii xilkii ka qaadeen madaxweynaha shan iyo afartan cod buu ku dhacaayey afar iyo konton bay ku codeeyeen xilkeeda way ka qaadeen laakiin nasiibdarra isagii baa weli ma arrintii waa uquntan ila adahay waa rafanayaa laakiin kolley go-aan baarlamaan wax waan waan laga geli kara maaha waa sharci wixii baarlamaan koorumku mar hadduu buuxo oo ay fadhiyaan wax allaale wixii ka soo baxaa waa sharci in la fuliyana waa lagu kasbaya haddii dee hadda un maaragtay muranka iyo waxyaalaha ka jirsadaan un taagtay dadkii shacabkii waa kacay way u tageen walada madaadaa la yimi isagii weli arrintii kama suurtagelin shalay waxaa u yeeray qolyahan beesha caalamka waa loo sheegay in maaragtay dee laga codeeyey warniga waa dhacday dadka dhisa ka daa haddii kale wax khalada haddaad ogtahana ken baa la yidhi halkaasaa arrintiisu maraysaa welina un maaragtay waa laakiin i hope inuu caqliga ilaahay usoo dejiyo oo uu isaga tago meesha maxaa yeelay wax karaama iyo sharafa ugu yaallaa ma jirto maanta soomaalidii kow iyo toban qabiil baa jirto kow iyo tobanka qabiilba u dhaamshiganaysan silvis markii markii ee doorashadii
wahagaag waad mahadsantahay mushaar lama gaasto wasiiradii waa kala tageen dhibaanadii waa wax walba waa kharaabeen wax allaale wax mees ka dhisana deegaanka aad kasoo jeeday galmudug sida adigoo aad abaaftay waxaa la yidhi xildhibaano afar iyo konton ayaa madaxweynihii ka qaaday maxay ku sababeeyeen xilka qaadka madaxweynaha
waxay ku sababeeyeen horta shaqo gudasho la-aan hawl gudasho la-aan waxay leeyihiin sideed iyo tobankii bilood waktiga uu gobolkaba joogay baa saddex bilood ma dhama number one number two waxa weeye wax allaale iyo haba yaraatee gobashiisii xataa ma bedelin iska daa inuu gobol wax ka qabtee mushaar lama qaato wax dhibaato badan baa meesha ka dhacday dhaqaale xun dib u heshiisiin la-aan ruusamaree oo lixdan kilomitr u jirtay joogaan ahlu sunnadii inuu la hadlo waa diiday inuu la heshiiya waa diiday dekadii waxba kama qaban jidkii waxba kama qaban wax allaale markii ay arkeen dee ayagiina aanay lix iyo toban bilood mushaar qaadan dee dadku meeshan iska joogayaa dhagxan maaha oo iska kala tageen markaana waxay go-aan ku gaareen inaanay dibin gobolka ee ninkan ay meesha ka qaadaan intaasubay go-aan ku gaareen si wacan baanu middaa u garanay axmed laakiin dhinaca kale marka laga eego soo jiitankii sideed iyo tobanka bilood ee maamulka galmudug dadyobo baa jira cabdikariin kirdhidka ku siinaya kow maamulka galmudug oo aan dhamaystirnayn sidii dastuurku sheegaya laba gobol inuu raganimadiisa ku gaadhsiiyey inuu ka dhigo federal member state labo qayb libaax buu ka qaatay dagaaladii iyo hawlihii halkaa ka dhacay oo soo wajahay saddex dekeda hobiyo taarikhda xilligii ugu horreeyey baa waxyaabaha miyaan loo qiimeynayn
adeer inta aad sheegtay wax ka jira lama arko runta markaad doonaysid dagaal baana dagaal wax kama qaban oo wax allaaliga ku ka qabtay ma jirto anugu Waa- dadka dagaalka iyo arrimaha gaalkacyood aad loo socdaan ka mid ahay oo ku jira oo weliba door weyn ka ah wax allaaliga wuxuu ka qabtay ma jirto dadkuna ma dhinteen ummaduna ma baaba'deen hadduu ka shaqeeyo Eh, waxaan ku leeyahay eh, eh, dekad iska daaye waxaa adiga dekad dekadii maalmuhu nin qola geeyey eh, dib umay soo laaban eh, but one year ago Eh, maxaan ku idhaahdaa eh, dadka meeshan social ahaan hadda dadka wax loo qaban oo tacliintii iyo eh, caafimaadkii iyo mushaarkii ciidamada iyo nabadgelyadii midna wax kama qaban wax allaale wax abdi kariin ka qabtay ma jirto haba yaraatee
Waa hagaag. wararkana waxay sheegayaan eh, ninka la yidhaahdo Axmedow, eh, Saale Haw.
adaadiga gaalkacyo intuu joogay sideed iyo tobankaa bilood saddex bilood ma dhama marka la isku tootaalgalay Eh, qodobka waan fahanay joogitaanka ayaa loo cuskaday baa tiriyo xilligii ugu yaraa ayuu ku sugnaa dagaalkii madaxweynaha ka ah Eh, laakiin dhinaca kale marka la eego dadka qaar waxay leeyihiin arrinkan waxaa dabada ka riixaya dadyo kasoo jeeda deegaanka miisaan culusna ku leh deegaanka dhexdiis oo adigu aad ka mid tahay ka axmed ahaan arrinkan waxaad ka leedahay
aniga horta arrintaa dabakariixideeda iyo waxeeda horta waxa weeye anugu xaq waanu leeyahay inaan idhaahdo eh, haddii aan ninkii wax qabanayn aniga dadka isugu dhow baan ahayn xildhibaan baan ahaa waan la talin jiray waan la hadlay eh, dagaalada meesha ka socdaan ilaa garow waan tegey galfayaan tegey Eh, aad dadka weliba ugu faraha dhuudhuwan baan ka mid ahay Eh, laakiin markii uu qoladan madasha la yidhahdaa meesha tagtay dee nimankii madashii unbay ku mashquuleene hoosba lama eegin muraadkuna wuxuu ahaa un doorashadaas ee labada kun iyo lix iyo tobanka in eh, kuraasta la boobo muraadkuba intaasuu ahaa muraad shaqo iyo muraad dowladnimo iyo muraad soomaalinimo iyo muraad gobolnimo midna ma ahay marka aniga iyo inti iyo inti ila mid hiba raalli waxaan ka nahay in cabdikariim laga qaadanayso runta markaan ku sheego
ma jirtaa arrin kale oo arrimaha la xidhiidha oo la leeyahay maadaama axmed sida adigu aad sheegtay garawana aad tagtay xilligii dagaalka iyo caad socdeen puntland baa arrinka lug ku leh arrinkan maxaa ka jira isaga
adeer puntland shaqo kuma laha anigu xiriir puntland aan waa dadka waan aqaanaa laakiin no reason sabab ma jirto puntland uga dambaysaa puntland shaqo kuma laha ayadaa isku mashquulsan ayado asaga cabdi weli ha iska baajiya mooshinka asaga waa ku socdaay soomaalidii way soo jeesatay dadkii qof walba wuxuu arkay dadkan inay danaysayaal yihiin aanay ummadda u danaynayn ummaddu marka inay tashato xaq bay u leedahay islaanta baadiye joogtaa caawa og laa cabdikariin walaa eh, maxaan ku idhahdaa eh, cabdiweli midna in cabdiweli waaba roona dee gobolkiisa wuxuunbuu kaga qabtay oo waaba ordaaye laakiin kani haddii la yidhaahdo halkaana mashruuc yaallaa maba aadayaba umaba socdaba
qolada kale ee garabka een, een, bidix ee fog axmedow ee reer galmudug waxay leeyihin ninka la yidhaha xaaf iyo colkiisu walow adigu aad garatayba imika waxay uga dambeeyaan arrinkan ay impeachmentka ugu sameeyeen madaxweynaha galmudug ma aha oo keliya waxqabad la-aan xagga madaxweynaha ka timi laakiin arrimo kalea la xidhiidho ay kamid tahay in xeef boos ani boosa uu lahaan jiray xildhibaanada federaalka iyo kumeelgaadhadii ku lahaan jiray uu waayey dabeedna cadhada halkaa ay ka dhalatay taa maxaad ka leedahay iyada
xildhibaanimada ama waa la helay ama waa la waaya laakiin tan meesha ka dhacday horta xildhiba- xildhibaanimo aniga aan waayey maba ahaba dadkii iyo ergadii iyo odayaashii iyo annagii musharaxiinta ah oo meesha taagtaagan buu inta konton qof qaaday oo meel ku xareeyey xataa aan beesheeda ahayn ayuu nin kusoo Mm.
taastay waagas taa horta dee xaq baan u leenahay inaan ka dagaalano arrintaasna maxkamad bay taal maxkamaddaan u gudbinay dacwaan ka furnay laakiin middaani waa completely waa different waxa weeye Right.
ninkan wax allaale iyo wuxuu meesha ka qabtay ma jirto afar kun oo tan oo raashin ahaa turkigu bixiyay iyadoo hadda abaar dadka u baaba'ayo shan boqol oo tan waxaan dhammayn ayuu dadka dadkana siiyey intii kale cabdikariin oo ku- oo ku- oo ku tagsi faray waa ognahay annaga w f b lama hadlo cid lama hadlo raashin ha loo keena ma yidhaahdo kuwa oonu baktiya biyo ha loo dhaamiya ma yidhaahdo Xa- ma- wuxuu yimid eh, villa soomaaliya villa soomaaliya ka shaqeeya كان لكن كده مركي أيوة، أحمد قبل ولا كده الدوري؟
معها أنا okay يا
gaahee dhamaystira
aniga adeer waxa weeye aa, aa, nin maaragtay ama xildhibaan ama ee, wasiir weligay alla wasiirna waa heli karay toddoba iyo toban sana anu xildhibaan ahaa dalna kamali laakiin in aan mandate u helo inaan gobolkayga wax u qabto xaq baan u leeyahay haddii xaq la iga qaado inta layla tartamo la iga qaado xaq baan u leeyahay no problem laakiin adirtuur ha lagu xoogo it's not right xaq maaha qof yeeli kara iyo qofka aqbali karaana ma jiro
waxaad filaysaa marka cabdikariin sidaad sheegtay konton iyo afar xildhibaan baa u codeeyey oo ka qaaday codkii sida aad sheegtay mana soo noqonayo sida hadalkaa u dhigtay weeyaan maxaa ka dambaynaya marka maxaa xigaya waa maxay tallaabada labaad ee aad waxaa Qaadaysi.
wa- waxaa xigaya dee waxaa xigaya horta waxa kan waxbaa dubaya iyo waxbaa qaraabaya meeshaan haddaan asagu fidno samaynin oo uusan meesha ka tegi maayo oran oo dictator anaa wax aan oo- oranin baraa la dooranayaa madaxweyne kale eh, aanlasona waa lala heshiinaya gaalkala heshiis baa laga samayn karaa dadkiisa waa la heshiin karaa waana wax aada iyo aada u sahlan ee wax aanu doonayn bay ahayd ma doonayn cabdikariin in ma- meesha uu maamul ka dhismo ma rabin inuu nabadgelyo ka sameeyo ma rabin inuu horka u sameeyo sidaa daraaddeedna aniga ma aha kaligay wax allaaliya inta gobolka degtaa qof caawa raalli ka ah in cabdikariin sii jooga ma jiro waxba ha ku daalinina kuwa maaragtay ee- ee waa waa la ridayahay cabdikariin wax allaaliya wax horka oo meesha ka qabtay iyo uu ka ka qaban doonaana ma jirto haba yaraatee kartideeda iyo qofnimadeeda oo ma laha
muxuu noqonayaa qorshihiinu marka madaxweyne ku-xigeenka miyaa terankii dhamaysanaya loo caleema saaray isaga iyo cabdikariin markii hore mise ku cusub baa la doonan doonaa
ma sharciyan waxa weeyaan horta inta eh, madaxweyne laga dooranaayo waxaa caretaker noqonaya madaxweyne ku-xigeenka dil gudaheedna waa in madaxweyne la doortaa kaasaa wasiirada sanaya kaasaana shaqaynaya asagaana laga rabaa inuu nabadgelyadii iyo wixii meesha eh, baaqday oo lasoo celiyo
hawsha Ama, axmedow eh, yaa afartan dhamaystiraya ama waynu labada- ogeen aasaaskii Yeah.
galmudug bilowgii galmudug ilaa iyo dee intii iminka galmudug tan cusub ee laysku daray xubin iyo xeeb iyo galmudug iyo ahlu sunna waxaa gacanta ku hayay si full time gacanta ugu hayay dowladda federaalka cabdikariinna dee xasan iyo halkaas usoo qorfeynaya inta badan dhinaca puntland colaadaha ka aloosnaa aan weli heshiis rasmiya laga gaadhin dhinacan kale ahlu sunna iyobaa joogo iyaguna heshiis lama aha politically haddii dhinacii cabdikariinna ay gudho iyo xasan yaa hawshii wadaya injiinkee baa wareejinaya axmedow
adeer waxa weeyaan injil awalba diinta soomaaliya lagama wareejinin eh, galmudug wax laaga hore u qabteen ma jirto wax lacag oo boqol iyo konton kun oo dollar bay siin jireen boqol iyo konton kana weligeed ma gaarin galmudug galmudug canshuur yareer oo ay qaataan iyo eh, ciidamada qaarkooda kuwa u n ka wax siiyaan iyo isdabal bay ku jirta qof hal sano qof mushaarkaa siinin kuma jiro dadkoo dhan un iskaa wax u qabsan iyo maaragtay nasiib soomaali ahaantaas un wax wada cuntay ku looliyin qof mushaar Okay.
joogtaa ma jiro hal qof oo mushaar qaataana kama joogo galmudug marka eh, eh, eh, xasan sheikh iyo federaalkana haddii ay wax bixinayaan dee dowladda dhalanaysa iyo cidda meesha tegaysa ay ka- ay ka dhaxaysaa khasabna ma aha in dowladda dhexa had iyo jeer ay lacag siisee ayagaa la rabaa beesha caalamka iyo waxay ka heli karaan inay raadsadaan dadkooda cunshuurta ka urursadaan eh, eh, waxay ku kabi karaan federaalku markaa ku kabaan laakiin haddaad tidhaahdo hebel baa aniga biilayo meel fadhiya adil ma jirto mana la isbiilaayo meesha waa hagaag eh, waad mahadsantahay axmed dhegeystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida maantana waxaa marti inoogu ah ganacsade ex xildhibaan axmed ducaale geele oo ku magac dheer xeef oo kaga jira xidka telefoonka magaalada muqdisho axmed su-aal kale haddaan ku weydiiyo intee baad u taqaanaa galmudug galmudug waa intee
galmudug de waa gobolka mudug eh, practically about seventy five percent gal- eh, g- gobolka mudug iyo galguduud weeyaan dhul yar ma aha wax yarna ma aha midda labaad sharciyada Waxaad tiri waa adkeyso mudug iyo oo, galguduud, eh, sidaa eh, miya?
fiiri, Mise waa dhegeyso, percentage ka mida dhegeyso, mudug waxbaan iyo ku dhacsiin- waxbaan ku dhacsiinayaa dhegeyso arrinta tan ah labada gobol horta dastuurka meesha yaallaa waa qabyo ma aha dastuur kaamil ah wax Waa cid jidaysay waa un lagu qoray waxaa la yidhi eh, waxaa la dhisayaa waa waa intaa inay noqdaan laakiin waa ku meel gaar khasab maaha haddeera baarlamaankan inta la soo jeediyay marka dastuurka waxaa laga samayn karaaba hal hal gobol ha noqdeen saddex ha noqdeen waa lagu samayn karaya ma aha wax muqadas ah waa gartay
dad dadkii akriyey oo fidinaya anugu ka mid ahay dastuurka
arrinka dastuurka ha inoo dambeeya axmed intaad u taqaanaa galmudug ma waxaad tihi waa percentage ka mida mudug iyo galgaduud sidaa miya
ha ha saas weeyaan waa laba percentage mudug degmay balse u salaysan tahay about saddex fiili gobolka mudug waa shan waa shan eh, eh, eh, baan qabiil bay ku dhisan yihiin waana waxa aan rabno hadda inaan inta qabaailkii heshiisiino aanu ka bedelno oo dadka laga dhigo dad soomaaliyeed oo meel degan inaan ka dhignaan rabnaa ma doonayno wax ururka iyo qabiilka dad ka shaqeynaya in laga shaqeeyo looma baahna wacanka
waa in dadka la wacyigeliyaa oo dadka kan dhulkan anaale iyo kan anaale laga daayaa qof waliba meeshuu raba u tago ninka burkiladega hadduu rabo hubyahan wacyigelinta ha inoo dambaysaaye ma laba go- ma laba degmiyo bar baad tihi mise gobolka mudug inteebaa muduga jugraafi keli baan rabaa inaad sawir siiso bal intaad u taqaano maya galmudug axmed.
shuqulaati shuqulaati keli waxa weeye waa kuu sheegay aniga habaad seventy seven five percent of mudug iyo galguduud waaye waan kuu sheegay 75 percent of mudug iyo galgaduud intaasi marka dastuurka ma Ah.
waafaqsana walow qabyo qoraal uu yahay sida aad sheegtay awaladi xasan iyo cabdikariim baa suufi iyo xaasi waa isku adal guntay adal waa Markaad la- marinaysaa waa la- marka.
taa waa la isku waa taa waa la isku waafaqay beesha caalamka iyo soomaalida iyo gobolada iyo dowladda dhexe iyo baarlamaanka kulligood waa la isku waafaqay inay tahay state waa waa la isku waafaqay dee xasan iyo sida la Marka sheegayay haddeer markii hore amay waa noogay gobolka- axmed iyo cabdikariim baa suufi iyo Ya.
xaasi isku guntay ee dastuurka kuma taalo gobol iyo 75 percent baa noqon kara federal member state
hadal ma ka hadlayo haddaad dib u laabato tilaado waxaa waan ka hadalno eh, eh, maxaa waa la ikhtilaafay waana muctarid wayna jirtaayo waa joogtaa cabdikariinna kama dhigin ee waa loo wada joogay one percent shaqadii laga qabtay eh, galmudug sidii ku dhismaysay cabdikariin one five percent ma qaban iyo iyo xasan sheekh midna dadka degaanka ayaa dad bislaaday ah oo samaystay
xidhiirkii arrintii dagaalada ka jiray dhinaca waqooyiga iyo koonfurta gobolka mudug amaan idhaahdaba magaalada gaalkacyo marar badan baa heshiisii axmed oo laga gaadhay mararka qaarna waad joogtayba meesha oo sawirkaagaanu ka arkaynay odayaashiina ka qaybgelaya arrimaha nabadaynta iyo caanka aad kamid ahayd mararka qaar waxaa la yidhahdaa waa la heshiisiiyey quraacdu waa xagga iyaga qadadina waa xaggooda berrina dagaal kalaa bilowda imaaraadkaa lagu soo kala saxeexday dagaal kalaa haddana bilowda xalow dhalay baa laga noqonaya ku kalaa haddana bilowda arrinkaas halkeeba ku dhamaada
wax dad active aan jirin daqiiqad bay ku dhamaanayaan qof bani aadan iyo hadduu meesha taataa
waxaad ka wadaa Dad bani aadam ah arrinta wax oo ka wadaa dad bani aadam meesha ka hadday tago way hagaagi tagaan doontaa miya meesha way ka shaqeynayaan. ya ya waxaad ka wadaa miya cabdikariim baa arrinta dabada ka riixay hadduu meesha ka tago nabad baa dhici doonta sidaa miya
nabad baa dhici doonta horumar baa dhici doona wuu dhismayaa gobolku waa gobolka ugu qanisan soomaaliya hadaad ogteedaadan ogeynba waan garta okay marka waxaa la geli doonaa kolleyba dee weji cusub baa la geli doonaa axmedow oo maamulka galmudugna uu wajihi doonaa of course musharaxiin baa jiri doonta madax cusub baa la dooranaya caretaker iminka sida aad sheegtay waxa ah ninka la maxamed xaashi carabi ka mid noqonaysaa musharaxiinta deegaanka adigu
wala anigu weli go-aan ma gaarin anigu oday baan ahay eh, hadday iga fursan weydana waa gelaya haddii haddii kalena waa iska daya anigu anaa anaa waktigeedu weli ma kama aanan fakarin laakiin muhiimadeeda waxaa weeye ama anigu antagu ama bani aadamka lahase qofki human inuu meesha tagaa loo baahay meeshaan Waa hagaag.
raani ninka raani ka ah meesha la yidhaahdo eh, eh, eh, eh, madax hadduu tago dila soomaaliya adeer meesha weligeed ma hasuuso mana hagaagayso
waxaad ka wadaa marka cid ka madax banaan villa soomaaliya waxaad ka wadaa dowladdan xasane iminka dhacday waktigeeda dhammaaday cid ka madax banaan baan u baahanahay sidaa miya
ha qof xora ah oo gobolkiisa ku mintidaya inuu yimaado
haddii ay noqoto inaad adigu sharaxdo go-aanka walow aad tiri weli maan gaan aad qabato ilaahayna uu kuu sahlaan ku guulaysato madaxweyne ka noqoto galmudug siyaasad noocee baad ku wajahaysaa ahlusunna waljamaaca nimankan afka duuban ee xaradheer iyo ceelbuuriyo jooga qoladan kale macnaha hostile territory uu ka dhexeeyo ee puntland
horta anigu eh, aniga aan runta ku anigu horta waxaan ahay eh, eh, nin reer mudug waxaan ahay ya Wangar- meel kale meel kale kama imaan ma garat
wangar Eh, hadday puntland tahay iyo hadday ahlu sunna tahay aniga ko- qoladan kale oo sheegay qoladaas bay ummadday u siman tahay laakiin anigu labadaas iyo dadka gudihiisa lafteeda caawiwaaba ka daroo maalin walba laisku dilaayo dhibaata ka dhacdaa waxay u jirtaa lixdanka toddobaatan kilomitr waxaan dhamayn bay cadaada u jirtaa laba boqol oo daraawiisha inta loo diro dhex kale oo ciddii qabataa laga layahay wa waa mashaakil waxwaaye haddaadan qofku hadduusan dawladnimadaba garanayn dadku garanayn mashaakil waxa dad shacabka ay suuq kuli karaan kaligo
waxaa hore u jirtay baarlamaanka puntland mar xiliyada ka mid ah walow xiliyada early stageska ay ahayd inay yidhaahdeen xuduudayadu haddaanu nahay galmudug waa meesha la yidhahda burtinle waa xuduudda mudug that means waa galguduud iyo mudug mar dhexena waxaa nagu maqaalaha inay ka noqdeen oo yidhaahdeen walow aanay cayimin meel waanu ka qaadnay halkii hore xuduudda aanu dhigan si ay noqoto adi hoggaanka inaad qabato seventy five percentka iminka carabka waa dhamaystiraysaa labada gobol axmedow si kastaba nabad iyo dagaalka
burtinle waxa weeyaan burtinle waa xuduuda lugaal iyo iyo iyo mudug weeyaan mudug waanka a mudug gobol ahaan hadii la yidhaahdo galmudug lama oran xuduuda mudug waa mudug waxa weeyaan burtinle waa ruu okay haddii ay ay suurto gasho oo dadkii dibeyshiin loo sameeyo oo lays adkarto dadku intay rabaan bay ka dhigan karayaan oo hadday rabaan kuwaasa soo raaci kara hadday rabaan kuwaan raaci kara something else waa sidii hadba loo fakaro soomaalidu runtaan kuu sheegayaa federaalkii way kasoo taagan tahay federaalkii waxaa la ogaaday inuusan runtii ma waanaan garan federaalka macnihiisa oo ma naqaan marka waa mashaakil waxay noqotay qabiil in loo kala soomo soomaalidana si qabiil kaba looga dhameeyo waa in federaalka laga daaya aniga ma aniga aragtidayda runtaan kuu sheegaya
marka waxaad ku talinaysaa waagii hore markii la keenaya aanu raalli kama ahayn haddana raalli kama ya ya waxaad ku talinaysaa miya khibradaada iyo oday ahaanba in federaalka sidiisaba la joojiyo soomaalida laga joojiyo saa miya
aniga in fact haddii caaway waxaan isleeyahay caawa haddii abti la qaado soomaalida ninety percent nooc way horumareen ma rabnay horumareen waan hubaa caawa federaalna soomaaliya runtii kuma fiicna federaalkii waa la bedelay qabiil baa loo bedelay qabiilkuna waa midkii indhaha noo yeelay marka in la iska badaayo wayba gaari doontaa ahaa degdegi inay gaaraysa aniga waan hubaa boqol kiiba boqol ya okay weli waxaynu ku dhex jirnaa axmedow arrinkii galmudug maanta wafdi ballaaran baa ka dega cadaada sida nagu maqaalaa oo shisheeye iyo sokeeye labadaba isugu jira waxaan ka wadaa qaar saraakiil oo camin soomiya ka socda u n k malaa qaar soomaaliya oo dowladda federaalka ayaa ka socda madaxweyne ku-xigeenkiisi wacan buu usoo dhaweeyey sida wararka hordhic iminka ay sheegayaan xildhibaanadii impeachmentka ku sameeyey cabdikariin qaar ka mid a oo majoritigiiya way la fadhiisteen la hadal baa ka dha arrinkan waxaad kala socota
arrintaas nimankaas horta askar bay ahaayeen waxay ka hadlaayeen nabadgelyada waxayna isku waafaqeen nabadgelyada in la ilaaliyo ayaguna xildhibaanaduna way la hadleen waxay yidhahdeen annagu qoryo ma wadane qadamadaa iyo buwagaasaa wadanaaye nimanka qoryaha wato amarka bixinayo isagwa tii fiiciliya oo la hadla wayna la hadleen in aanay siyaasadda dhexgelin ciidamadu sidii naloo sheegay
intaa keliya u socdeen inaan ciidamadu siyaasadda aanay dhexgelin sidaa miya
ciidamada inay meesha dee fact finding way ahaayeen marka si loo fiiliyo ciidamo xoogaayo amisooma uu joogaa iyo kuwa militariga ayaa tegey wayna la hadleen ciidamada oo dhan in waxay u sheegeen in nabadda in lasoo in loo baahan yahay nabadgexuma inaanay dhicin intaa unbay ka waaniyeen saraakiishoodiina u sheegeen arrintaas siyaasaduna ha socoto shaqa kuma lihii intaasa ku yidhahdeen
wuxuu soo rogay cabdikariin manti dhawada laga qaaday siday ku maqaalaha madaxtinimada ay u codeeyeen konton iyo afarta xildhibaan inuu soo rogay waxa la yidhaha states emergency ciidamaduna ay deegaanka la wareegayaan ma arrinkaasoo daba socdaa safarka wafdigan
adeer maya adeer taa shaqa kuma taa markuu samaynayo udhedhi waan dhacaya ninkan ma aha madaxweyne ma aha madaxweyne adeer baarlamaanku sharciguu leeyahay baarlamaanku hadduu fadhiisto kooran buuxo gacanta taago ama meel ku rido codeeyo codeeyo si nooc nooc wartada ha ahaatee waa sharci nin dhaafi karaana ma jiro caawa haddii konton iyo afartii shalaysi dee ay yidhaahdaan konton iyo afartii xilli soo celiya ma soo celi karaan waa sharci wax lama baahna dadku waa iska meeraysanayaan hala waan waan hala raadi cala maaha tani tii gabta laga geli jiray maa waa wax kale waa sharci waa sharci baarlamaanku haddaan haddaan loo hoggaansamay sharcigana dee wax jiraa ma jiraan meesha waa lagu kala tegaya
waa wax kale axmed muqdishoa ku sugantaa iminka laynka aad kaga jirta khadka telefoonka shalay muqdisho waxaa ka dhacay shir arrinta lagaga hadlayay iyadan oo sida la sheegay ninkan ergeyga qaramada midoobe qaabilsan michael kiti la yidhaahdo iyo ninkan cusub ee baarlamaanka iminka loo doortay awalna ka ah speakerka jawari la yidhaahdo iyo qaarka macalinkaasi ay isugu yimaadeen oo arrimaha galmudugna foxka lagu saaray oo saddex casho ka horna qolyihii madasha telephone conference isugu yimi baa layidhi iyaguna arrinta kaga hadlay yacni meelo badan baa laga hadalhayaa sidkaas shalay dad nooga bilowdo maxaa ka socda halkaa iyadana hadalhaa intaa ka socotaa waa maxmed cabdikariim baa la baag abgaraynayaa ma in xaaladda la dejiyaa la doonayaa marka adoonkan adigu aad hogaaminayso iyo qaar kale ayaa la doonayaa in meesha lagu wareejiyo waa maxay arrimahaas
horta kacdoonka adaa hogaaminaya hay odhanin oo taas waa wax kale anuma hogaaminaye anugu dadka diidan oo dadka doonaya in meesha isbedel ka dhacaan hay anigu hay odhanin horta waa hogaaminaysaa hogaamin maaye qayb ka tahay baarlamaanka meeshaana kuma jiro ma garatay arrintaa way dhacday way isu tageen horta madal wax la yidhaha ma jiraan nimankaa madasha xafiiska madaxtooyada dila soomaaliya warqada laga soo qoray jawaari war waa ka jawaabay eh, wuxuu yidhi ma jirto kuwii kale waa la weydiiyey sheekh xasan iyo kulli ma ogin bay dhaheen wax jira ma aha oo already waana la sheegay madalna warkeedu wuu go-ay way dhamaatay maalintii baarlamaanka guddoomiyii ku-meel gaarka ahaa la gaaray bay dhamaatay madaxda cid ka hadalkaana ma jirto mana jirto number one number two way isu tageen qolada beesha caalamka iyo waxay ka hadlaayeen arrimaha doorashada in aan khalkhal ka dhicin in sahartay oo si fiican la isu raaciyo iyo in la kaamilo baarlamaanka waxa ka dhidhiman intaasay isugu tageen sida sida igu maqaal ah ma joogaan
waad mahadsan tahay dhegeysta arrinta halkan kala galmudug socota.
arrinta gal arrinta galmudug waxay fokus ku saareen keliya wixii sharci iyo nidaama ha la raaco haddii sharciga galmudug la jabiyo kan federaalkuna beritaa la jabinaya saas daraaddeed si sharciga loo ilaaliyo fadlan waxaa la yidhi wixii sharci ha la raaco intaasaa intaasaa la isu sheegay
axmed waad mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhagaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana marti inoogu ah axmed ducaale geele oo loo yaqaano xaafi oo khadka telefoonka kaga jira magaalada muqdisho axmed waxaad ahayd xildhibaan toddoba iyo toban sannadood in ku dhow ganacsade deegaanka laga yaqaano beeca mushtarka dhulka ugu horeeya oo caanka ana in badan baad ahayd dadyow badan baa jiro aragtiyo kala duwan ka bixinaya arrinkan iminka aynu ka hadlaynay ee galmudug iyo madaxweynahan la tuuray iyo xildhibaanadan iyo doorashadan guud ee soomaaliya iyo xilligan xasaasiga ah. qaar ba waxay aaminsan yihiin sida adigu aad aaminsan tahayba in ninkan aan waxba qabanin meesha laga qaado qaar kaloo kasoo horjeeda kuwaana waxay aaminsan yihiin in xataa haddii arrintu ay sidaa u jirto xilligani aanu ahayn xilligii ku habboonaa maadaama doorashooyin guud ee soomaaliya lagu dhex jiro maadaama dagaalo iyo abaaro iyo colaa iyo wixii ilaahay laga magangeli jiro oo dhan dadka iminka ay dul saaran yihiin sidee labadaa qolo marka ku qancinaysaa si siman oo labaduba reer galmuduga
hadal horta eh, horta arrintan abaaraha ciddii ka naxaysa abaaraha iyo u naxaysa ummaddu inay meesha inta tagto biyo siiso kii ah, cunto la sii kale loo raadiyo loo qaraabay u baahan yihin waa inuu Waa meesha tagaa qofkii dadkaa ka naxaya ma aha inuu biila soomaaliya hoteelada xamar jooga ma number two waxa weeyaan eh, cabdikariim ciddii caawaysa anigu maba garan karo u malayn maayo inay five percent leeyihiin ummadda carrada joogta ama uu galmudug ku nool qof caawa eh, cabdikariim difaacaya aniga ma qabo aragtidayda Eh, laakiin haddayba difaacayaan qofku wuxuu sa- sideed iyo toban bilood tali waaye ma tali karo anigu waa runtaa ganacsadaan ka mid ahay eh, si aan xamar ka tegin oo soomaaliya joogay baan ahay anigu waxaan ahay ninkii shirkii aasa aasaaska u ahaa oo qabtay oo dadkao dhan geeyey baan ahaa fikradana wax ku lahaa in xataa soor bonsaad wax lagu qaybiyo
waan gartay ayaa anigu ka mid ahaa intaa waa soo joogay dhibaatadii dalka ka dhacday anigu wax badan baan ka ogaa dadkan maaragtay soo orday ma kama kama warqabaan mana oga anigu waxaan ahay nin yaqaana dadka dhaqan ahaanna u yaqaan mujtamac ahaanna u yaqaan beela ahaanna u yaqaan waxay caawa rabaanna ka jawaabi karaan
waan gartay
aniga caawa ninka jooga galarwe iyo kan jooga cabadwaaq iyo kan jooga ceelbuur iyo kan jooga kismaayo waxaan ahay nin ay yaqaanaan oo wax ka qaban kara kuna mintidi kara in meesha wax fiican ka soo anuu adeer waxaan doonayaa in goolkaygu hagaago waxaan rabaa in maaragtay ummaddayda wax fiican ku noolaato waxaan rabaa in tan dawladdaas wada okay xildhibaane waxaynu ku dhownahay barnaamijka gebagabadiisii haddii aan la yidhaahdo Ayo.
su-aalihii ugu dambeeyay aan doonayna ku weydiino adiguna muqdishoad ku sugan tahay arrintii galmudug intaasay ku ekaysiinayna xamar baad ku sugan tahay doorashooyina way ka socdaan xasan waxaad ka sanqalisay walow carabka aadan ku ballaadhinin in isaga laftiisu waayo change baad isticmaashay waa loo baahan yahay xasan ha tago wey su-aashii ugu dambeysay dhinaca galmudug kaa weydiinay waxay tahay cabdikariin xilkii way ka qaadeen xildhibaanadii sidii aad sheegtay xasanna isbedel baa lagu samaynayaa madaxweyne cusub baa la keeni doonaa sidee galmudug u ekaan doontaa Ah.
marka dee galmudug iyadoo cusub ay madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha cusub baana wada shaqeynaya maxaa dhib dhib dhib kama jira taa waad mahadsan tahay waa- waa jawaab aada u kooban wey waxaad naga siisaa meeshan la villa soomaaliya xildhibaannimadii waa la doortay iyo sbiikaradii iyo waxyaabaha caynkaas madaxweynenimadii baa imika dee loo suxulduubaya aad og tahay isbedelna waad ka sanqadhisay meeshana xildhibaanadii badiba waxaa soo noqday kuwii hore u joogi jiray dadka iyaga qurbo joogtii badiba welwel badan baa wadnaha farta lagaga hayaa dee in lasoo fogo lacagihii lasoo fogi jiray kulma kolka la ridayo dee prime ministerada iyo waa taqiinay oo arrinku uu sidaa kusii jiro dad badan oo isbedel doona baa jira maxaad naga siin kartaa oo soo kordhay oo ka bedelan wixii hore axmedow wallahi ni eh, horta eh, anigu waan joogay eh, xasan sheekh markii doolay waan joogay aminkii markii doorashadu ugu dambeysay eh, janjigaas waa lagu dhawaaqay Eh, soomaalidana iska sideedoo ca- janjiga way jeceshahay oo wixii hore ma jecla Eh, haddana sida ay u muuqatay oo daraad masalan eh, doorashadii dhacday oo tii faarax oo kale oo loo nisbaynayay exactly in ay xasan intaad dooranaysaa faarax dooranayso waa la ogaa Eh, aniga aragtidayda aan jeclahayna in janji dhaco ayay u badan tahay
waan gartay
Eh, isma lihi aniga horta majority-ga waa runtaa dad badan baa soo noqday Eh, anigu ma ogi exactly intay tahay fifty percent sixty percent ma ogi eh, inay cusub tahay baa aniga qabaa fifty percent ugu yaraan Eh, inkastay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo aan runtii isle dad khibradla ma aha oo eh, aada u dacyar ay ku jiraan oo yani aan isleeyahayba anu fact dadkii mucaaradayay baan ahaa sababtu waxa weeye dhalinyarada way fiican tahay in in maaragtay ay galaan shaqada laakiin qofka waxani waa golo tala weeyaan golo talana macnihiisa waxaa isii talana oday baa leh waad aragtay baarlamaanada adduunka inta bilow fiftiga ah cumrigoodu yahay waa yadaysi dadka inay ilaa boqol kiiba labaatan boqol kiiba shan iyo toban ay ka bataan dhalinyaradu ma fiicna Eh, sababtu waxa weeye qofka hadduu maanta xildhibaan noqday eh, barrito markuu xildhibaanimada waayo makaraani buu noqonayaa ilaa xildhibaanimo kale ma jirte hoos buu usoo dhacayaa marka xoogaa in dhalinyarada eh, loo kaabiye bay ahayd laakiin theory baa ka jira waayahan especially ururdineedyada nimanka la yidhaahdo ay u badan yihiin in aanay jeclayn dadka waaweynba iyo dadkii khibradda lahaa iyo waxba lama weydiiyo qof khibradle wax lama weydiiyo Eh, dhalinyarada iskuuladooda kasoo baxday bay jecel yihiin oo warkooda dhegeysanaysa runtii Eh, arrintaas welwel badan baa ka jira laakiin aniga aragtidayda siday shalay iyo daraad u dhacday waxaan isleeyahay janji suurtagal weeye boqolkiiba toddobaatan shan iyo toddobaatan sideed
aad iyo aad baad umahadsan tahay axmedow waxaynu ku markaa aynu gelaynaa gebagabadii barnaamijka waa maxay fariinta aad gudbinaysaa waxaa ku dhegeysanaya imika si toosa boqolaal qof oo soomaali ah waxaana ku dhegeysan doonaa through the media kumanaan kun oo soomaali ah waa maxay fariinta jaaniskan aad ku gudbinaysaa fursaddan maanta halkan iska heshay
waxaan ummadda soomaalida kula dardaarmaya hebel baan jeclahay iyo hebel baa saana iyo waxbaa xumaanaya yaan la aadin dadka wax u qabanaya ummadda soomaaliyeed oo soomaalinimada iyo wadaniyada ku jirto ha la taageero haddii eh, qof qabiil iyo qurun in laga gudbaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadka sile oo soomaali ah oo yacni eh, qabkii soomaalida iyo soomaalinimadii dad raba in la keena loo baahan yahay kulligeeyo waxaanu madiidin u noqonay dowladaha gobolka iyo maaragtay westranki iyo wax madiidin bay u noqdeen dadka soomaalida oo xukunka haya aada iyo aad bayna soomaalida u bahdishay waana maaragtay waxyaalaha maaragtay dadka yani aada looga shallaayaya hadda waxa weeye in la binigareeyaba in gacan ajnabi mooye aadan waxba qabsan karin baa dadkii maaragtay aada u dhex gashay effect waxaa effect ku yeeshay effect weyn dadka runtii qurbaha ka imaanaya ayagaa qabiilka xambaarsan dadkii dalka jooga qabiilka waa ilaaway ayaga laftooda in iska waaniyaan oo iska waano geliyaan baa la rabaa qabiil meel cidna wax ma taro qabiilka layska daayo dad soomaaliya oo muwaadiniina lagu wacyigeliyo inay qabtaan awoodaha adinka xataa meesha aad joogtaan haddaad isku duubantaan jagooyin badan baad helaysaan sida hadda gabadha egaantiaa kaba kheyr laa siiyo anigu intaasaan maaragtay soomaalida kula dardaarmayaa soomaalinimaa loo baahan yahay looma baahna qabiil looma baahna lacag looma baahna waxba gani baan nahay waxaan haddaan u jeesana dhulkaygana waan ka dirgi karnaa haddaan maaragtay wax badanna waan soo barana dadka waa ilbaxay maanta ilbaxnimadeeda inaan ka faa'iidaysano oo adinka dibadda jiraa af tobankii labaatankiiba intay isku dartay isfahmi kartaa warshadeeda ay keenaan baa loo baahay lama baahna adinkoo gacan laalaada haddaad timaadaan oo meeshii kuwii aad boqol boqol kula soo dili jirteen maxaad ku taraysaan oo kuma taraysaan aniga intaasaan idinku waaninaya aada iyo aad baa kaasi wuxuu ahaa axmed ducaale geelo loo yaqaano xildhibaan xeef oo khadka telefoonka ka jiray magaalada muqdisho halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa barnaamijkeed la socodsiinaya anigoo ah farxaan axmed nuur